subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax waxaana dheeraad oo ka soo baxaya ciidamada admis oo dad isu qoysaha ku dilay diiwaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay qaar ka mid ah isimada dhaqanka s c xukuumadda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran mid ka mid ah beelaha bada gobolka shabeellaha dhexe oo toban sana kadib kulan isku imaatin ah ku qabsadayay deegaan dhowaan laga saaray al-shabaab madaxweynaha soomaaliya oo fariin u diray rajab dayib ordogan kadib guushii doorashadii ka dhacday dalkaasi qaar ka mida ah shacabka ku dhaqanaa gurigii oo ka aragti dhiibtay war murtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatankii midi sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subaxaadna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa duqeyn ciidamada admis ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana haatan wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in khasaare ay soo gaareen dad shacab ah oo ku sugnaay deegaan hoos yimaada degmada baraawe ee gobolkaasi warar ka imaanaya degmada baraawe ayaa waxaa haatan ay soo sheegayaan in ciidamada uganda oo ka mid ah ciidamada midooda africa ee admis ay madaafiic ku garaaceen deegaan lagu magacaabo mudul baraawe oo qiyaastii shan iyo toban kilomitr u jira magaalada baraawe ee xarunta u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya wararku waxa ay tilmaamayaan in madaafiicdani ay ku dhaceen goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in madaafiicdani ay ku dhinteen ilaa iyo lix ruux oo isu qoys ahay kuwaasi oo ay ka mid yihiin qeybaha kala duwan waa ay ka mid yihiin caruur iyo sidoo kale dad shacab ah iyadoo halkaasina wararkii ugu dambeeyey ay soo sheegayaan in khasaare kale uu jiro dhacdadan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha saldhigga booliiska degmada baraawe ee gobolwaa gobolka shabeellaha dhexe waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada admis ay markii hore heleen nawaa sida ay sheegeen in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay isku abaabulayaan deegaan aan ka fogeyn degmada baraawe gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo mudul baraawe sidaasna ay halkaasi u duqeeyeen oo weerar ay ku qaadeen balse wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dad shacab ah ay halkaasi ay ku dhinteen oo kuwaasi oo caruur iyo haweenba ay ku jiraan sidoo kalena ahay dad isku qoysa khasaaraha ayaa haatan waxa uu sii gaarayaa inta dhimashada ah ilaa iyo lix ruux halka khasaaro kale oo dhaawacyo ahna uu jiro sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey aynu ka helayno degmada baraawe ee gobolka shabeellaha dhexe inta badan ciidamada admis ayaa waxa ay duqeymo ka fuliyaan qeybo ka mid ah gobolada dalka iyadoo horey duqeymo ay fuliyeen ay dad shacab ah oo waxba galabsan ay ugu dhinteen dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee gobolada sol iyo sanaaga kuwaasi oo kala hadlay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol madaxweynaha ayaa ka dhageystay ismada dhaqanka aragtidooda ku aadan xalohelidda dhibaatada ka taagan gobolka sool isagoo xoogga saaray sidii loo ilaalin lahay nabadda iyo sidoo kale wada noolaashaha bulshada xasiloonida iyo xasiloonida deegaanadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa adkeeyey baaqii dowladda ee ku wajahnay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood kaasi oo salka ku hayay in xal waa in xalka lagu raadiyo wadahadal iyo sidoo kale isku soo dhawaansho halka dowladda federaalk soomaaliyana ay horey u sheegtay inay ka go-an tahay doorkeeda nabadeynta iyo sidoo kale fududeynta wadaxaajoodka si halkaasi nabad loogu soo dabaalo dhankooda isimada dhaqanka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uga mahad celiyey soo dhaweynta wanaagsan ee loo sameeyey iyo sidoo kale bogaadinta mowqifka xukuumadda iyo sidoo kale sidii nabad lagu soo dabaali lahay dhibaatada guud ee ka taagan gobolka gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo dhowaanahan amase in muddo ah ay ku dagaalamayaan ciidanka somalilan iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka dhanka kalena iyadoo oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka madasha wadatashiga qaran ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxa uu sheegay in nooca doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay ay noqon doonto mid madaxtooyada iyo sidoo kale baarlamaankaba ay ka madax bannaan oo doorasho coqof iyo cod ah ay ka shaqeyn doonto dowladdu sidii dalka ay u gaarsiin lahayd ra-isul wasaaraha ayaa qodobkaasi ka dhawaajiyey xilli uu ka hadlayay madasha lagu soo gabagabeeyey shirka
lixdaas kulan ay isugu yimaadeen waxay qabteen shaqo aada u weyn aada u ballaaran oo dalkan muddo hore runtii ay ahayd in la sameeyo ha yeeshee ayna suurtogelin si rab siday kastaba ha ku suurtogeli weydo mar kastoo yimaadaanba oo laysu imaadaba waxaa la qaataa go-aamo ku qoran dastuurka oo sheegaya weliba sida loo qaadanayo go-aamadaas marka waxay gudanayeen waajibaad dastuuri ah oo saaran waxaad ogtihiin dastuurkeennu mar horaa la dhammaystiray wixii farsamo ah waxa uu u taagnaa waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo qodobo waaweyn ah oo ay ku jiraan astaynta awoodaha oo ay ku jirto hanaanka cadaaladda oo ay ku jirto waxaa laga yaqaana fiscal federalismka iyo maaliyadda la wadaagaya khayraadka oo ay ku jirto arrimahan doorashada oo ay ku jirto qaab dhismeedka amniga dalka intuba waxay ahaayeen qodobo waaweyn oo siyaasadeed oo loo dhigay loogu talagalay in lagu soo heshiiyo siyaasiyiinta dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe iyo gobolka banaadir intay isagu imaadaan in deedna go-aan ay ka gaaraan heshiis ka gaaraan kadibna heshiiskaas ay gaareen loo gudbiyo guddiga ikrig ee dastuurka sameeya kadibna iyo wasaaradda constitutionka kadibna ay loo soo gudbiyo baarlamaanka baarlamaankuna uu xaq u yeesho ku dar iyo ka dhin iyo doodiisa in la furo sidaasuu ku socdaa dastuurka constitutionka dhammaystirkiisu arrimaha hadda la gaaray waad ogtihiin intaba waqtaan sheegay waa waa laga soo dooday security act charcarka iyo sida qaab dhismeedka ciidamada ayaa laga dooday waa la dhammaystiray hanaanka cadaaladda suu noqonayo ayaa laga dooday go-aan baa laga gaaray astaynta awoodaha oo ah heer saddexda heera dowladda siduu dastuurkeennu qabo dowladda federaalka iyo stateka iyo dowladaha hoose sidee bay awoodaha u kala yeelanayaan ayadana go-aan baa laga qaatay oo heshiis baa laga gaaray waxaa baydhabo lagu soo heshiiyey arrimaha fiscal federalismka iyo habka maaliyadda iyo maamulkeeda dakhliga sidee loo sidee lagu lagu keenaa oo yaa qabanaya dakhliga guuda dalka haddana yaa qaybinaya see loo qaybsanayaa baydhabaa lagu soo gaaray iyadana constitutional bay ahayd in lagu heshiiyey qasab ahayd waa lagu soo heshiiyey shalayna waad arkayseen ayadana xalay waxaa soo baxayna waxay ahayd nooca doorashada la gelaya noocay tahay terminka termigu waa imisa oo meeqa sanaa la joogayaa maxaan ku dhahaa goormay dhacaysaa oo doorashooyin ku dhacayaan intaba waxaa waye xalay baa laga heshiiyey iyadana waa arkayseen in la soo saaray ma presidential baan qaadanaynaa oo nidaam madaxtooyo mise nidaam baarlamaani aan qaadanaynaa taasna xalay baa laga heshiiyey waad akhrisateen waad dhegaysateen nasiib daro waxyaabo fara badan oo iska wiilkii iyo aabbihiisii dameerka wada watay ee shacabka ka baxsan waaye cidna haddii isla fuulaanna waxaa la dhihi war wuxuma laba nin bay ahayn markaas dabarka isla fuulayaan hadduu wiilku dego oo aabbihii ku wada waxaa la dhihi war odaygan weyn ee meesha saaran canugiisa yarka uu ku wada muxuu ah hadduu ka yari kor fuulo waxaa la leeyahay war wiilka yar ee odaygii sakaraadka ma asaga saar asaga abko hab al- yani dhinac u dhaqaaqda ma leh baqaratu bani israa'iil waa iska baqaratu bani israa'iil way iska dhacaysaa mar walba way dhacdaa doodaha noocaasi way iska dhacayaan weliba dooda siyaasadeed shacabkuna way ku wareeraan siyaasiyiinta iyo hadalladooda isdaba marmara laakiin anu mar walba waxaan jeclahay inaad dadka si cad loola hadlo maxaa iska galay qaar waxaa la yidhi federaalkii baa burburay oo waxay dhaheen madaxweyne iyo ku-xigeen baa la samaynaya ra-isul wasaare iyo waxan waa la turaya
mid ka mid ah beelaha degaa gobolka shabeellaha dhexe ayaa toban sano kadib waxaa kulan isku imaanteen ay ku qabsadeen deegaanka lagu magacaabo ceel muluq oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab kulankan ayaa ahay kulan si weyn loo soo agaasimay oo isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada warbixintan waxaa nooga diyaariyay waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
toban sano ma aysan dhigin isku imaatinkan oo wakhti fog soo bilowday deegaankan waxa uu ka mid ahaa deegaanadii ay dowladda kala wareegtay al-shabaab beesha abubakar deegaanka ceelmuluq oo hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxay ku dhigteen kulan caadadhaqameed oo sanadkii ama labadii sanaba mar la dhigto waxaana ujeedka isku imaatinkan lagu sheegay in laga shaqeeyo danaha beesha waxaana mas-uuliyiintii ka qaybgalay ka mid ahaa guddoomiyaha deegaanka gubadley agaasimaha gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cismaan cali dhagaxtuur iyo korneel saney cabdulle waxaana halkan lagu soo bandhigay ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka oo ay caan ku yihiin waxaana hadda dib u soo noolaanayo caadadhaqameedyada oo ay beeluhu caan ku ahaayeen iyadoo horey ay deegaanada ka taliyaan uga mamnuuceen al-shabaab markii deegaano badan oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan laga saaray al-shabaab waxay beeluhu bilaabeen isku soo bax dhaqameed oo ay ka dhaxleen aboobayaashooda si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada q r
dhanka kalena haddii aynu eegno qaar ka mid ah shacabka magaalada garoowe ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen n warmurteedkii kasoo baxay shir golaha watashiga qaran kaasi oo uu ka maqnaay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni shacabka ayaa aragtidoona la wadaaga iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu magaalada muqdisho ka socday shirka golaha wadatashiga qaran oo uu ka maqnaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni shirkan oo ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin in mudduxileedka madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah la kordhiyo oo laga dhigmin shan sano halka hore uu ahaa afar sano sidoo kale shirka qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in soomaaliya ay ka guudho nidaamka ra-iisul wasaaraha oo ayna u guurto nidaamka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shacabka ku nool magaalada garowe oo aragtidooda ka dhiibtay telefishinka darsa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay cabdikhayr xuseen cabtaan haddaan aragtideeda ka dhiibto horta shirkaas oo ay ka maqan tahay puntland waxaan u arkaa shir puntland ka maqan tahay oo ah hooyadii federaalka iyo aabbihii dimuqraadiyadda soomaaliya inuu yahay eh, shimbirayo hees aan wax badan ka soo baxaynin Een, laakiin haddii laga guurayo nidaamkii hore qabiliga ahaa oo loo guurayo nidaamka dimuqraadiga waa soo dhoweynaynaa laakiin say ku dhacaysaa waa adag tahay oo ninaan soddon kilomitira soddon kilomitir afgoy iyo xamar oo soddon kilomitir isu jira ninaan ku gaari ku tegi karin nabadgelyana aysan ka jirin waxaan qabanayaa doorasho dadweyne oo adag tahay si ay ku dhacdo marka anugu waxaan aragtidayda leeyahay hadday arrintaas suurogalaysa waa soo dhoweynaa laakiin u malayn maayo waynu eegi doonaa annagu waa soo dhoweynaa madaxweyne deni dan baa ugu jirto maalin kasta wax iyaga isaga u dana waa ka soo baxa federaalka ah tallaabaday qaadaanba mid isaga waxtar u ah baa laga hadlayay haddii la gaarayo waanu soo dhoweeyeynaa haddii dad shacabka ay wax u qabanayaan soomaaliya inay madaxweyne ku-een yeelato ani wadda kaasa maba naqaane ama nooga raiisul wasaarahan aan xirsan jirna naloo qaatay madaxweyne ku-een ay yeelato marka waxay noqonaysaa in wax loo qaybsado waqooyi iyo koonfur oo aynu meeshaas innagu ka baxayno runtii haddaan fiiriyey ilama qumana oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen waxaa lagu ogaa maamulada marka ra-iisul wasaarahuna weligiisba soo jiray arrintaa waxaan ka dhahayaa waa arrin u baahan in dib loo fiiriyo ilamana saxana ilama qumana marka madaxweyne waxaan dhihi lahaa waxaa ka codsanayaa inuu arrintaas dib uu habeen badan uu ku fiiriyo oo dib ugu laabto intuusan la soo wadaagin ama tashi badan uu la sameeyo dadkiisa uu la tashay shacabkiisa waxa ay rabaan shan sano runtii shan sano way nagu badan taha afartaaba awal dhib nagu ahayd waxaan isleeyahay shirkaas shir degdeg uu ahaa oo aan si fiican looga fiirsan oo tashi badana lagama samaynin waxaa moodaa shan maamul goboleed iyo iyo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ra-isul wasaarihii intoodaas inay arrintaas sidaas ku koobeen waxa ay ka hadleen masiir wuxuu ahaa aad u weyn oo masiirka ummadda ah oo u baahnaa in si fiican waayo dastuurkii in maarata barnaamijkiisii laga gudbo in magaranaysaa loo gudbo doorasho magaranaysaa cusub oo ku cusub waddankii oo hor leh waxaa moodaa marka in u fiicnayd in marka horeeto ay arrintaa iyadahay arrintaa iyadahay in laga fiirsado oo marka horeeto tashi badan laga sameeyo oo xataa goligii baarlamaanka uu ka maqnaa goligii wadatashiga qaran iyo ruuxooda qayb ka mid oo maamulgoboleedyada ka maqnaa meeshii waxaa kaloo jiray oo isagana dee lama sii faahfaahin oo waxaan hore ilisii ogaa ma ahayn shir waxaa moodaa kusoo booda ah dhowr nin ay ka wada hadleen arrintaasna go-aan ay ka gaareen marka yahow waxoo dhanba isku soo duuba waxaba dee waxaan isleeyahay qodobo asaasi ah oo oo dastuurka saamaynaya mabaleba inta badan wuxuu u baahan yahay in marka horta si fiican looga heshiiyo siyaasad degan oo bad qabta oo wakhti qaata oo si fiican loo naaqishan ay noqoto shirka wadatashiga qaran anu waxaan u arkaa in loo wado jabad cidlaah shirka ay soo saadhayna dee wax la qaadan karo macquula maba aha kayse cabdulqaadir cali telefishinka dalsan garow si aad ugu adeegato
guudahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waa nagin taaciddii wararkaygu seegaan waxay dibkiga heli karaan barahayna internetka kuleenahay ee radio dalsan dotcom
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel